waxaa weye safarkanaga hadduu ilaa yidhaahdo dib baan idinkaga warbixin doonaa waxyaabihii shaqo aan soo qabanay waxaa kale oo hadduu ilaa yidhaahdo aan inkala sii qayb qaadan doonaa sida caadada noo ahayd horumarkii beledka iyo amnigiisii iyo howlihii ka socdo shaqo idinkana waan kaga mahad celinaynaa soo dhoweynta ballaaran oo noo samayseen mar labaad iyo mar saddexaad shaqadii wanaagsaneedood sii qabateen beledka intaan ka maqnayn wax jidaa kamaana maqal amnigiisii iyo howlihiisii iyo horumarkiisaba aad bay u fiicnaayeen waana filaynay in aad maxaan ku rahdaa sidaas uga sii shaqayn doontaan soomaalina maanta waxaa weye isku tashi weeye waxaa laga maarmaan marka inaan isku tashanno annaga bulshada baar dheere ah haddaan nahay ciidan iyo haddaan maamul nahay iyo haddaan shacab nahay inaan gacmaha isqabsanno isku tashanno cadowga aan la dagaalanno waad ogtihiin nimankaa nabadiidka oo carrada maxaan ku rahdaa dhibaatada ku hayo